alxamdu lilah rab اlcaalamiin w salى اllahu wslm عalى rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh waslm wbacd in sha allahu tacaala waxaa inoo soo socotay dowradii dowratu imaam malik ibnu anas alxaadiyata cashar dowladaas oo ahayd dowladii koob iyo tobnaad ayaa inoo bilaabantay labiyo tobankii bisha maalintii salaasada marka maalintii waxaynu tilmaamnay inay dowladu leedahay facaaliyaad iyo waxyaalo loogu talagalay inta dowladda ku baxaysa mooyaane yacni muxaadaraad ay dadku ay kaga faa'iidaysan doonaan marka insha allahu tacaala caawa oo jumco ah bishuna ay tahay tobankii shawaal ama ay noqonaysaba caawa koob iyo tobankii shawaal kun afar boqol iyo toddobiyo soddon kuna beegan shan iyo tobankii bishii toddobaad labada kun iyo lixiyo tobanka insha allahu tacaala waxaa inoo qabsoomi doonaa muxaadaradii koowaad oo cinwaankeedu yahay xilyatu taalibi ilcilmi la magac baxday oo saa loogu magac bixiyey waxaana insha allahu tacaala ka qayb qaadan doonaa oo inoo jeedin doonaa ashaykhaani alfaadilaan sheekh cabdilkariim xasan xoosh washaykh alqaadi cuثmaan maxamed ismaaciil marka insha allahu tacaala walaalayaal waa maxaadiro laba sheekoo waaweyn oo dee culimada magaalada ka mida ay ka qayb gelayaan waxaanaad arkaysaa miisaanka ay leedahay maxaadaradaasi ayaa dareemaysaa waxaad kaloo aad dareemaysaa yani waxa weeye miisaanka ahlulcilmigu ay leeyihiin marka ay meel isugu yimaadaan ee yani waxa weeye ay masaa'il cilmiya ama muxaadaraad yani waxa ay u jeedinayaan bulshada iyada lafteedana waad dareemaysaan dee qur-aankana in fara badan baa ilaahi subxaana wa tacaala uu ku ammaanaya yani culimada iyo fadaa'ishooda oo ilaahi subxaana wa tacaala uu tilmaamaya in fara badan aayaadka waa taqaaniin oo dee kitaabka ilaahi subxana wa taala waa akhrideen waana ku aragteen aayaad fara badan baa ilahi kaga warramaya waxaa ka mid ah inuu ilaahi subxaana wa tacaala ku tilmaamay inay yihiin cidda ilaahi subxaana wa tacaala uga cabsata yani waxa weeye cabsida dhabtaa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ayuu ilaahi subxana wa taala uu tilmaamaya yani ilahay waxaa khashyada cilmiga ku dhisan yani waxa ilahay ka cabsanaya waa culimadoo keliya ilahi subxana wa tacaala wuxuu ku ammaanayaa inay yihiin cidda yani waxa weeye cawaaqib lumuur cidda taqaana in ahlucilmiga iyb ilahay ku ammaanaya yani markay arrin timaado cidda yani waxa weeye fiirada dheer u leh en dheer garadka ah inay ahlulcilmiga yihiin bu ilahi subxana wa tacaala ku sifaynayaa culimada waa aragteen qisatu qaaruun ilaahi subxana wa tacaala markuu ka warramayey wuxuu ku sifeeyey dadkii kale waxay la dhaceen yani waxa way dhaldhalaalkii isaga ka muuqanayay fakharaja calaa qowmihi fii ziinati inuu isagu yani waxa dhalaalkiisii la soo baxay ayaa ilahi subxana wa tacala u tilmaamaya laakiin dadkii kale ay majeerteen oo ay jeclaysteen sidiisoo kale inay noqdaan laakiin ahlulcilmiga maxay tilmaameen qaala aladiina uutuu lcilma waylakum hawaabu llahi khayru liman aamana wa camila saalixa waar hoog baa idiin sugnaaday bay ku yidhahdeen waxaa ilaahay subxaana wa tacaala abaalmarintiisa iska leh oo ay u khayr badan tahay yani waxa weye cidda ilaahay rumaysay ee yani waxa weye camalka saalixa la timid marka ilahi subxana wa tacala wuxuu tilmaamaya markii dambe qolyihii markii hore la dhacsanaa qaaruun arrinkiisa inay markii dambe ka murugoonayeen oo yani waxa ay la yaabanaayeen dabeedna sidii ahlulcilmigu ay tilmaamayeen inay noqotay marka ilaahi subxaana wa tacaala in fara badan ayuu culimada fadligooda iyo darajadooda qur-aanka inugu tilmaamayaa bale ilaahi subxana wa tacala wuxuu tilmaamayaa inay yihiin alcuduulu cinda allah yani cidda keliya caadiliinta ilahay agtooda ka ah makhluuqaadkiisa yani waxa weye bini aadamka inay ahlucilmiga yihiin markaasaa ilahay markhaati kashtay shahid allahu annahu laa ilaaha illaa huwa wاlmalaa'ikatu waululcilmi qaa'ima bilqisطi yani ilahi subxana markhaatigiisii buu ku daray ciddii la markhaati gelaysay ayuu ka dhigtay cidda markhaati noqonaysaana dee waa cid caadiloo lagu kalsoon yahay marka cidda ilahi subxana wa taala uu ku kalsoon yahay waa culimadii weyi marka walaalayaal waxba yaan ku dheeraanin kelmaddaas yani waxa way fadliga culimadu ay leeyihiin in sha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweynayaa iminka fadiilatu sheekh alqaadi cuhmaan maxamed ismaaciil in sha allahu tacala isagaa ku horeynaya isagaana nimanka aan kusoo dhoweynaya falyatafadal ishaykhu mashkuuran maajuuran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد ان شاء الله تعالى waxaan kalimaad kooban ka odhanayaa oo macno furfuritaan aan ka taganayn muxaadarada cinwaankeedu yahay xilyatu aalib اlcilmi aalibulcilmiga aadaabta looga baahan yahay ayaynu wax ka mida sheegi doonaa runtii mowduucuna haddii sidiisa la isu dultaago waa mowduuc muxaadaraad dhowr ah u baahanaya laakiin waxaan isku dayeynaa inaynu kelimaadka ishaaraad aynu ka dhiganno tilmaan ahaan oo waxa weeya in badan adilada aynu ishaaradii uun aynu farta ku fiiqno waayo waxaa laga yaabaa haddii kale wakhti badan in ay inaga qaadato oo hal xadiis qura aynu ka gudbi kari weyno ama laba iyo wixii la mida runtii shaksigu marka lagu sifeeyo daalibulcilmi mid cilmi doon ah iyada lafteeda sharaf ah inuu daalibulcilmi yahay oo yadlubu alcilma asharciy cilmi sharciga inuu doonayo aadaab baanay keensanaysaa ay ugu horeyso hortu inuu la yimaado niyatun saalixa iyo walikhlaas niyo fiican inuu la yimaado oo niyadiisu ay tahay mid waxa weeye hagaagsan oo uu doonayo cilmigan uu baranayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku raalli geliyo jannada allena uu ku gaadho ummaddana jahliga uu kaga faydo intuu awoodayo marka horena uu naftiisa ka faydo sida aawadeed bay ahlulcilmiga in badani waxay ugu horeysayaan had iyo jeer kutub اlxadiid inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa xadiiskaasi bay ku bilowdaan iyaga oo ku baraarujinaya daalibulcilmiga iyo shaykha laftiisaba inuu markaa niyo saalixa a la yimaado oo waxa weeyaan cilmigaa uu bilaabay iyo kitaabkaa uu bismileeyey inaanay ku jirin wax riyaa iyo istus ah inaanay ku jirin wax uu cid markaa kale ku xumaynayo ee inay ilaahay dartii ka tahay subxaanahu wa tacaala marka marka ugu horeysa daalibulcilmiga waxaa la doonayaa cilmigan uu raadinayo inuu alle dartii ka yahay oo uu doonayo inuu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala ku raalli geliyo ciqaabka allena uu kaga badbaado ilaahay raalli noqodkiisa iyo abaalmarintiisa jannada oo ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisana shakhsigaasi uu arki doono eegi doono ta noocaasi oo wax ka sarraysaa aanay jirin inuu ku guulaysto ayaa muhima inuu camalkan markaa wanaagsan ee cibaadada ah ee waxa weeye cilmiga maadaamuu cibaado yahay hortu niyo saalixa waa inuu la yimaadaa waana inuu ka fogaadaa niyada xun sida awadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay maala man tacallama alcilma liyubaahi bihi alculamaa aw liyumaari bihi sufuhaa aw liyasrifa wujuuha annaasi ilayh dakla jahannam ama dakla annaar nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam cidda cilmiga u barata in waxa weeye ay culimmada ugu faantanto oo ay faan iyo sharaf ku gaadhaan adduunyo iyo dhaldhalaalkeed ama waxa weeye inay dadka wax magaradka ah kula doodaan oo yidhaahdaan aqoontayda maxaad ka taqaanaa intaasoo baabaan ka jawaabaaye waxa weeyaan sida noocaasiya u barta ama liyasrifa wujuuha annaasi ilay dadka wujuuhdoodu iyo dadku inay ummaddu isaga soo qaabisho oo kuwa farta lagu fiiqaya ee maqaamka sare ummadda dhexdeeda ku leh uu inuu noqdo doonaya ka noocaasiya cilmigaa uu baranayo wax allaaliya wuxuu ka faa'iidayaa ma jiro ee naartuu ku gelayaa maxaa yeelay cilmigu iyo qur'aanku waa xujatun laka aw calayk adiguu xujo kuu yahay ama adiguu kugu noqonaya marka marka koowaad daalibulcilmiga waxa saaran inuu la yimaado niyo saalixa ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku raalligelinayo camalka isaga ah qodobka labaad ee aynu tilmaami lahayn waxa weeye waxa saaran alijtihaad fii طalabi اlcilmi inuu ku dadaalo cilmi doonista oo cilmigan uu doonayo waa inuu dadaal geliyaa اxرس على mا ينفعka واsتcن باللh وlا تعjز sida نebigu tilmaamay slى الlه عليه وsلم waxaad ku dadaashaa wixii ku anfacaya wax ku taraya ilaahayna subxaanaه وataعaalى la kaalmayso hana ka caajizin oo ha ka wahsan cilmigu dadaal buu u baahan yahay cilmiga laguma gaadho wakti yaroo kooban laguma gaadho inaad waxa weeyaan maxad caaliya ka baxdo oo maxad sare ka baxdo inaad jaamacad ka baxdo laguma gaadho waxa weeyaan laguma gaadho inaad derajaadka cilmiga iminka xagga qarbiga inagaga yimi ama manchester ama doctora iyo wax la mid ah inaad waxa weeye qaadato laguma gaadho balse waxaa lagu gaadhaa inaad wakhtigaagoo dhan u hurto oo aad adigu isu wada dhiibto markaasibuu bacdan minhu ku siinaya wax ka mid a cilmigu markaad isu wada dhiibto ayaa muxuu kuu dhiibayaa ma wada gaadhi kartidee wax ka mida wa fowqa kulli dii cilmin caliim wax ka mid ah marka runtii inaad lagu dadaalaa waa shay muhiim ah a'immadii sunnada kuwo badan baad arkaysaa oo waxa weeye ehelkoodii iyo beledkoodii uga tegay maalan khamsin wa arbaciina sana waxa weeyaan shan iyo afartan sano labaatan jir buu ku tegey shan iyo lixdan jir buu kusoo noqday intaana cilmi buu daba socday intaana cilmi buu daba socday marka waxay muujinaysaa yacnii cilmigu inuu u baahan yahay dadaal aadaabta kale loo baahan yahay waxaa weeye daalibulcilmigu inuu juhdigiisa iyo awooddiisa ku bixiyo in waxa weeye uu markaa cilmigaa barto oo aanu noqonin aba ashbaar macnaha shibriga ama taakada kii u saaxiibkahaa aanu noqon waa inaanu sidaasi ku sifoobin oo ahlulcilmiga waxay tilmaamaan taakada koowaad shaksigu yatakabbar macnaha shibriga koowaad ee cilmiga markuu galo afkuu taagaa taakada labaad ee cilmiga markuu gaadhanaya tawaadac hoos buu isu dhigaa oo tawaaduc buu la yimaada isdhuldhig iyo ummadda inuu ixtiraamo oo aad arkayso ummaddii nooc kastaba isaga oo markaa xidhiidhinaya oo carruurta markuu ku soo baxo iyo ciroolaha markuu ku soo baxo iyo aynigiisa markuu ku soo baxo mid kastaba inuu qiimaynayabaad arkaysaa tawaaduc buu samaynaya tallaabada ama taakada saddexaad marka uu u gudbana calima annahu lam yaclam waxa uu ogaadaa inaanu waxba garanayn oo aanu waxba baran taasi buu ogaadaa oo markuu taakada saddexaad gaadho waxa u muuqataa meesha inaanu waxba ku hayn oo shalay halkuu fadhiya iyo maanta marka uu arko iyo inta ka sii horraysa waxa uu u muuqataa wax badan inaanu meesha ku hayn marka runtii waxaa la gudboon daalibulcilmiga inuu sajiya iyo dabeecad ka dhigto fii dalab alcilmi cilmiga doonitaankiisa oo habeen iyo maalinba uu juhdi ku bixiyo oo uu si badan waxa weeye markaa cilmigii u raadiyo waxa kale oo runtii saaran ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gacmaha hoos dhigto oo ula yimaado ducaa ilahay rasuulkiisa muxuu ku yidhi subxaanaه wa tacaala nebiga sala اllahu alيه wasalam alla wuxuu u tilmaamo ku yidhi waqul rabbi zidnii cilma rasuulkii alla waxaad tidhaahdaa sala اllahu alيه wasalam rabbiyow cilmiga ii kordhi hadda waa nebi moxamed sala اllahu alيه wasalam waa sayid waladi aadam ilmo nebi aadam waa sayidkoodii wey iyadoo wax faanahay haba yaraatay aanay la socon maca daalika waxa uu leeyahay rabbiyow cilmi ii kordhi cilmi rabbiyow ii ziyaadi sidaa dheh baa weliba leeyahy oo lagu amray sidaa dheh baa leeyahy marka daalibulcilmiga aadaabta kale saarane waxay tahay inuu waxa weeye inuu ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha hoos dhigto oo in badan u markaa tadaruc alle u sameeyo oo ilaahay xaggiisa u irkado oo rabbi weydiisto inuu cilmiga u siyaadiyo waa aadaabta looga baahan yahay daalibulcilmigu inuu la yimaado daalibulcilmigu waxaa loo baahan yahay inuu la yimaado himmatun caaliya han sare inuu yeesho oo waxa weeye uu dareemo waxa weeye cilmigan iyo maqaamka uu leeyahay waayo waa dhaxalkii nebiyada dhaxalkii ambiyada weeye calayhim salaatu wasalaam marka alculamaa warahaة اlanbiya waina alanbiyaءa lam yuwariثuu diinaara walaa dirhama wainama warahuu اlcilm faman akhadahu akhada bixadin waafir nebigu wuxuu tilmaamaya salى اllahu alيه wasalam culimadu waa kuwii ambiyada dhaxlay ambiyaduna ummadda may dhaxalsiinin wax aan ka ahayn markaa diinaar iyo dirhamtoona adduunyo may dhaxalsiin shilin cad iyo mid castoona may dhaxalsiin laakiin waxay dhaxal siiyeen waa cilmiga cidda cilmigaa qaadataana dheef ballaadhan bay qaadatay oo dheef weyn ayay ku guulaysatay marka waxaa loo baahan yahay maadaamuu cilmigu maqaam sare leeyahay maadaamuu shay kastaaba kuu ducaynayo alle subxaana wa tacaala malaa'igtiisa waxa weeye khalaa'iqda xata alxitaanu fi lmaa waxaweeya mid kastaaba lagu ammaanayo ilaahay subxaana wa tacaala ku ammaanayo malaa'igtiisu kuu ducaynayso waxaweeye khalaa'iqdiisuba kuu ducaynayaanoo dadka ummadda khayrka baraya xitaa kalluunka badda ku jira wa xataa namla fii juxriha iyo xitaa quraanjada ku jirta waxa weeye markaa godkeeda ku jirta ay kuu ducaynayso maxaa yeelay qofka cilmiga lehi waa shaksiga la rabo inuu caddeeyo alle wuxuu xaq u leeyahay xuquuqu اlkhaaliq iyo xuquuqu اlmakhluuqiin makhluuqiintu waxay xaq u leeyihiin kuwa la abuuray noocay u yihiinba xaqooda waa ka la rabo inuu caddeeyo ilaahayna subxaanaه wa tacaala xaqa uu leeyahay ka la rabo inuu caddeeyo oo alle wixii ku gef ah ee aan lagula kici karin iyo wixii jid ah ee lagagula iman karo ka caddaynaya waa shaksiga cilmiga leh daalibulcilmiguna wasiiladii buu hayaa dariiqadii uu taa ku gaadhi lahaa buu hayaa marka alwasaa'ilna laha axkaamu lmaqaasid wasaa-ishuna waxay leedahay axkaamta waxa looga qasdinaya ee looga jeedo ee looga socdo marka waa inuu hansare leeyahay daalibulcilmiga waxaa laga rabaa hima caaliya waxaa laga rabaa nolosha cidhiidhiga ah iyo shiddada iyo adayga wakhtiyada qaarkeed culimmada kaga iman karaa ama bulshadiisa kaga iman karaa mid kastaba han sare inuu yeesho oo uu u dulqaato oo uu ogaado waxa uu higsanayaa waxa ay tahay waxa uu higsanayaa waxa ay tahay inaan raaxo jismi iyo jidhka oo iska raaxaysta aan lagu gaadhaynin ta noocaasiya waa inuu ogaadaa marka runtii qodobka kale aynu tilmaami lahayne aadaabta u ah ardayga waxa weeye inuu hankiisu sarreeyo oo uu dareensan yahay waxaanuu ku socdo shaksigu shayga marka uu dareemo dhibkiisa ma dareemo sida aawadeed baad u arkaysaa salafu haadihi اlumma qaarkood oo ka mid ahi markay ladatulcibaada dhadhamiyeen xitaa dhaawaca soo gaadha haddii markaa la qalayo nabarka ku yaalla may dareemi jirin ama waxa weeye qaarkood masaajidka ay ku tukanayeen sida sulamaan ibnu yasaar oo kale iyo masaajidka ay ku tukanayeen oo dumay ayay ogaan waayeen khushuuc halka ay ka gaadheen saxaabada waynu ognahay qaarkood markii dhaawaca lagu dhuftay leebka fustu wa rabbi اlkacba rabbiga kacbada ayaan markaa ku dhaartaya waan waan guulaysta waan liibaanay waxa weeyaan dareenka iyo dhibka waxaa kaa kaxaynaya markaad hansare leedahay ee shayga aad si dhaba u dhadhamiso shayga qofku hadduu ku qanco oo si xeel dheer ugu qanco waxaa laga yaabaa alamkeeda iyo dhibkeeda inaanu dareemin sidaasi baa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam oo quruxda adduunyadaba barhkeed la siiyey sida adilada ku timi markii dumarkii arkeen iyagoo gacmaha jarjaraya may dareemin hadda ma aha inay sareen faqad dacna aydiyahum iyagoo gacmihii googoynaya oo jarjaraya ayaanay dareemin shaygu qofka hadduu si dhab ah uu waxa weeye dhuuxa iyo lafta uga galo dhibkeeda ma dareemo marka inuu hansare yeesho oo dhib wixii kaga imanaya taxamulo baa loo baahan yahay oo u dulqaato oo waalidka xaggiisa aday kaaga imanaya macallinka xaggiisay kaaga iman kartaa bulshaday kaaga iman kartaa dowladday kaaga iman kartaa shaksigu markuu hansare leeyahay ee uu og yahay shaygani shayguu jannada alle waxa weeyaan ku raadinayay inay tahay markaa qiimo yar kuma joogo shaygani sidaa daraaddeed waa inuu markaa hankiisu sarreeyo daalibulcilmiga oo uu si badan marka uu ugu dadaalo cilmiga raadsashadiisa waxaa kaloo aan tilmaami lahaa oo runtii looga baahan yahay daalibulcilmiga intaa iminka aynu soo wadnaa waa intaanu weli soo gaadhin weli macallinkii wax barayay umu iman weli waa soo socdaa waxaa laga rabaa majliskii cilmiga markuu soo gaadho inuu majliska cilmiga weyneeyo maxaa yeelay sida adilada ku timi waa meel malaa'igi hareeraynayso marka masaajid iyo uu soo galo masalan ee waxa weeyaan kitaabka alle subxaana wa tacaala ay akhrisanayaan ay daraasaynayaan marka waa inuu majliskan uu yimi ee majlisulcilmiga agtiisa maqaam sare waa inuu ka joogo oo uu weyneeyaa oo si badan uu u tixgeliyaa waa in aanu codka markaa miduu dhaadheeraynayo oo kahayshati alaswaaq sida suuqa buuqyadeedii oo kale uu samaynayo waa inaanu ahayn waa inuu miduu isu soo qurxiyey oo waxa weeyaan labiskiisa iyo hay-addiisa iyo qaabkiisa iyo hadduu xitaa udug heli karayo miduu isu soo hagaajiyey majliskan cilmigu waa inuu yahay si aanu ummadda kale ee markaa la fadhidana aanu dee ama siifad xun ama wax uga soo gaadhin maxaa yeele malaa'igtu yata'adaa bimaa yata'adaa ibnu aadam malaa'igtu waxay dhibsataa wixii bani aadamku markaa dhibsado marka runtii maqaamkan uu yimi iyo majliskan cilmiga ee wax intaa ay jirto xitaa malaa'ig u tartamaysa oo waxa weeye intaa raadinaysa majliskaana waa inuu qiimeeyaa oo sifo qiimo iyo aadaable waa inuu u yimaadaa oo taa lafteeda waa inuu la yimaadaa oo ardaygii taa waa inuu ku dhaqmaa oo intaa uu majliska joogo waa inuu iska ilaaliya aadaab اlmajlis hadday tahay isu soo ururka laysu soo dhowaanaya adilada saxiixa ku timi oo macal saxaabadu haddii xitaa go' lagu markaa korkooda lagu kala bixiyo uu gaadhayay say isugu soo ururayaan waxa weeyaan hadday tahay macallinka qaabilidda uu markaa qaabilayo hadday tahay waxa weeye ummadda la fadhido aanu dhibaynin hadday tahay ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiisanayo inuu markaa cilmigan mid anfaco ka dhigo yacni aadaabta majliska ee ahlulcilmigu si badan uga warramaan waa baab khaas ah aadaab almajlis e taana waa inuu la yimaadaa mar hadduu majliskii cilmiga soo fadhiistay oo daalibulcilmigii waa inuu aadaab ku fadhiyaa waa inaanu sheekaynayn waa inaanu arday kale ku jeesanayn waa inaanu ardayda laftooda dhexdooda dhibayn yacni aadaab waa inuu majliskii ku yimaadaa aadaab majliskii waa inuu ku yimaadaa marka taasina runtii waa waxyaabaha looga baahan yahay daalibulcilmigu marka inuu ku sifoobo waa waxyaabaha looga baahan yahay inuu ku sifoobo marka uu cilmigii rabo inuu qaato sida ibnu qayim اljawsiya uu tilmaamo raximah اllahu tacaala raxmatan waasica wuxuu yahdaa cilmigu had iyo jeer lix martabo ayuu leeyahay markaad macallinkii soo qaabisho lix martabadood ayaa uu leeyahay waxa uu ugu horaysiiyaa xusnu su'aal su-aal wanaagsanaan cilmiga markaad shiikaaga weydiinayso biadabin waxtiraamin waa inaad wax ku weydiisaa si waxa weeye qiima leh waa inaad ku weydiisaa waayo had iyo jeer adilada sharciga waxaad arkaysaa shaksiga marka cilmiga loo tuhmayo wax la weydiinayo qur-aanka iyo sunnadaba waxaad arkaysaa si ixtiraam leh inay u soo aroortay qoladii nebiyullaahi yuusuf wax weydiinaysay maxay ahaadeen calayh isalaatu wasalaam yuusufu ayuha sidiiq aftinaa fii sabci baqaraatin simaan ilaa akhir ilaaya yuusufow kii runta badnaayo kii runta badnaayo waxaad nooga fatwootaa markaasay riyadu sheegeen toddobadii sacee buurbuurnaa iyo kuwii caatada ahaa iyo umuurii la midka yacnii hadal debacsan su-aashooqa shaksiga aad si wacan u weydiisaa oo wadaadkaad cilmiga ka qaadanayso aad weydiisaa si wanaagsan u weydiistaa aadaabta cilmigay ka mid tahay ee daalibulcilmiga laga doonayo marka xusnu su-aal inuu la yimaado maalan nebiyullaahi muusa khadir markii uu lahaa aan kula rafiiqo maxaa uu yidhi hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda ma ku raacaa waa waxa weeye idan qaadasho markaasuu weliba tilmaamay waxa uu rabo raaciddani iska raac maahae waxa weeyaan waxa uu rabo inuu ka qaataana inay tahay wax ilaahay subxaanah wa tacaala uu baray waxdii lagu baray yacnii waa tafhiim la weynayn la weynaynayo shaygan lagu baree la yaabka leh ee hanuunka weliba ah wixii lagu baray ee hanuun ah si aad wax iiga barto ma kugu raacaa yani waa su-aal qiimaheeda iyo qadarinteeda leh marka had iyo jeer waxaa loo baahan yahay shiikaaga markaad wax weydiinayso inaad aadaabteeda ilaaliso miyuu mashquulsan yahay ma telefon buu ku hadlayaa ma mid kale wada hadlayaan ma fii xaalati markaa shuqli buu ku jiraa miyuu mashquulsan yahay ma fii xaalati dajar buu ku jiraa waxoogaa waa iska dhibaataysan yahoo daal badan iyo hawl badan baa ka muuqata oo aada dareemayso waxa weeye miyuu soconayaa mise inuu horta balyaro fadhiistaabay ku habboonayd yacnii waxay u baahan tahay xusnu su-aal horta su-aasha qaabkeeda in la hagaajiyo waa aadaabta daalibulcilmiga laga doonayo marka ilahay leey fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun su-aasha sida loo weydiinaya habbay u baahan tahay marka daalibulcilmiga waxaa laga rabaa inuu hagaajiyo su-aasha waxa weeye uu markaa uu la imanayo cinda shaykihi ama alatii yuwajuhaa ilaa shaykihi taa uu ku jahaynayo shaykiisa ta labaad waxay noqonaysaa xusnu linsaat iyo walistimaac waxa uu tilmaamay shayku in loo baahan yahay marka aada su-aashii weydiiso inaad si wanaagsan u dhegaysato dhegta u raariciso ee waxa weeye adoo su-aashii weydiiyey misna aanad ama telefon qabsan ama meel kale ku jeesan ama hawl kale aanad gelin waayo aadaabta kama mid aha inaad shaykaaga ka mashquusho nebigu salى اllahu alayه wasalam xadiiska albani uu ku saxiixinayo raximah اllahu tacaala raxmata waasica saxiixada sheekh muqbilna raxmat ullaahi calayhi uu ku saxiixiyey markaa saxiixu lmusnadka waxa uu tilmaamaya nebigu salى اllahu alيه wasalam kaatun buu samaystay kaatun dabeedna wuxuu sheegay aakhirkii in kaatunkani mashquuliyey oo mundulyowm uu ka mashquuliyey oo marna uu isaga eegayey kaatunka marna uu eegayey waxa weeye saxaabadiisa dabeedna nebigu waa tuuray kan wan idkaga mashquulay buu yii waa iska tuuray marka ahlulcilmigu waxay ka qaataan aadaabta daalibulcilmiga inay tahay shiikhiisii oo darsigii jeedinaya ama su-aashuu weydiiyey ka jawaabaya de inaanu maantaba ku mashquulin wax kale ama mobilka maantaba taataaban ama cid kale ku jeesan ama aanu arag isagoo muraayad ba isku eegaya qaar baa marka darsiga la fadhiya muraayadda isku daawada sooma yani taasi waa inaanay dhicin daalibulcilmigii waa inuu istimaac iyo insaaf la yimaadaa dhegaysi waa inay jirtaa oo qalbigiisu uu soo jiidaa taasina waa mid loo baahan yahay inuu aadaab ka dhigto ta saddexaad waxay noqonaysaa xusnulfahmi si fiican inuu shaygii u fahmo oo aanu fahamkiisa ka been sheegin oo isagoo shaygii fahmay waan gartay aanu odhan ee shiikhiisa biadam waxtiraam halkaa ii jilca yidhaahdo hadduu garan waayo xusnulfahmi waa inay jirtaa faham fiican oo been ha sheegin oo ha odhanin waan gartay adigaan garanaynba waa inaad isku daydaa si dhab ah inaad u fahamto wuxuu tilmaamay ta afraadi inay noqonayso alxifdu shaygii inaad xifdido inaad qabato fahanoo tuur maaha waa inaad isku daydaa tamriin ku celceli waxa weeyaan mar balba si akri inaad si aad u qabato muhim maaha inaad alfaadiisa korka ka hayso laakiin cala alaqal fahman waa inaad u xifdisantaha oo shaygii garan karaysaa oad odhan karaysaa in masaladaas saasay ahaan jirto marka xusnulfahmi xusnulxifdi waa inay jirto oo alxifdu meeshii waa inay taalo inaad shaygii xifdidaa waa qodob kaloo lagaaga baahan yahay ee shiikhii intaad weydiiso misna hadhow marartu laa adri waxa kaga dhigin waan soo maray mana garanayo marartu walaa adri mana ogi ma garanayo taasi waa inaanay dhicin waa inuu la yimaadaa shayga inuu xifdiyo qodobka kale ee uu tilmaamay shiikhu waxa weeye inuu la yimaado atacliim marka shaygii inuu gudbiyo waa inaanu iska haynine de cilmigii waa inuu gudbiyaa waayo cilmigu gudbinta ayuu ku barakoobaa infaaqa iyo bixinta wuu ku ziyaadaa mar kastoo cilmigu aada gudbiso wuu ziyaadaya waa waxyaabaha uu maalka kaga qiimo badan yahay maalkaba iyadoo aan sadaqadu nusqaamin misna maalku infaaqa iyo waxa weye isticmaalka had iyo jeer wuu ku nusqaamaa laakiin waxa weeye cilmigu waa ku barakoobaa marka tacliim waa inaad la timaaddaa ummadda u gudbisaa aadaabtii ka mid ta waayo haddii kale waxaad dhici karta inaad ilowdo shayga haddaanad sii joogtay waad ilaawaysaa sida aawadeed bay xitaa ahlulcilmigu u yidhaahdaa haddii kutub cusubi maktabadaada ku soo biirto ha ku darin ilaa aada bararto muddo iyo maalmo eegeegto waayo haddaanad muddo joogtaynoo horta wax egeeginoo kana muxuu ka hadlayaadoo kitaabkan talo cusub ee lay keeno aanad maalmo ka cusub daalacan hadhow waxaad dhici doonto isagoo maktabadda kuugu jira kitaab masaladaa ka hadlayaa ayaad ilaawi doontaa hawadaba uu ka baxaya sidaad maalin kasta u lahayd hebelow kitaab masaladaa ka hadlaya ma haysaa ayuunbaad maalinta maktabadaada eegaysaa kaa timi kitaab la yaablaa ku jira waayo maalintii laguu dhiibaad meel gelisay shalfiska meel ka gelisay marka tacliimku waa aadaabta looga baahan yaha daalibulcilmiga ee waxa weeye cilmigiisuna uu ku hagaagayo amarada ugu dambaysa ee cilmigaa ka dhalanaysaa waa inuu ku camal falo marka in sha allahu kelmadda ku camalfalka iyo bal culimmada uu ka qaadanaya ay tahay inuu ka qaato iyo umuuraha noocaasiya de kolley shiikhaan uga tegayaa oo hadalka inaan masalada meela qaarkood ka baydhaabay noqonaysa marka horta runtii taasina waa noocaa wey oo ku camalfalka uu hadhow keensanayo iyo culimmada bal cidda laga qaadanayo iyo qaabkay mudan tahay wax badan oo ka mida kolle shiikhaan udayn doona waxaa kaloo aan tilmaami lahaa oo muhim ah tacliimka aynu tilmaamayno cid buu wax barayaa waa intuu garanayaa ee macnaheedu waa inaanu noqon sidii nebigu tilmaamay sala اllahu alيه waslm mutashabbic bima lam yucطa ka laabisin hawbay zuur yacni waxa weeye qofka iska dhergiya waxaan la siin sida nin mara laba maryood oo beenbeena xidhan buu ka dhigan yahay waxaan la siin wax aanu haysan oo aanu gaadhin haddaad dee iska dhigto taasi suuragal maaha oo atasadur in marka aada la timaado markiiba aad majaalista waxa weeya xagga hore soo fadhiisato atasadur qabla ta'ahul waxay ahlulcilmigu yaan taasi uma jeedno ee marka waxa weeyaan qofku isagaan heerkii uu cilmiga ku gudbin lahaa gaadhin inuu isku qaado uma jeedno lakiin aadaabtaynu ujeedna waxa weeye shaksigu intanuu itqaaniyo daalibulcilmigu inuu zakada markaa cilmiga ka bixiyo dee uu sii dhiibo oo uu gudbiyo waxa uu hagaajinayo laakiin aanu isku dayin dee waxaanu gaadhin waayo man istacjala shay-an qabla aawaanihi cuqiba bixirmaani qofka shayga shayga degdegsada iyadaan waqtigeediiba gaadhin markaa cuqiba bixirmaani waxa weye cilmigii in laga hoojiyaabaa ku dhici si aawadeed bay ahlulcilmigu u yahdaan man tasadara qabla awaanihi faqad tasadaa lihawaani qofka waxa weeye u bambaxa ee cilmigii u soo bambaxa intaanay wakhtigiisii gaadhin ka hor qofkaasi dullayntiisii iyo markaa waxa weeyaan ho markaa inuu qof hooseeyo noqdo ayuunba u soo bambaxay macnaa wuu isfadeexadiyey qofka hawsha noocaasiya u bambaxaa marka runtii mawduucu waa ballaadhan yahay in sha allahu shiikha ayaan markaa uga tegayaa mawduuca mucdamkiisa laakiin hal kelmad ayuun baan kusoo gebagabaynayaa oo uu leeyahay shiikhii markaa caalimka ahaa ee jazaa'iriga ahaa moxamed ibnu lbashiir alibrahimi wadaad had iyo jeer adiiba buu ahaay oo xagga adiibkana ku fiican marka kelimaad kaanamaa sajci oo kale ah laakiin ka sajcilkuhaan aan ahayn waxa weeye hadal isku beegbeegan ayaa uu ka yidhi cilmiga iyo dalabatulcilmiga isagoo la talinaya marka kelimaddaa talada ah ayaana in sha allah ugu soo gebagabaynaya shiikha ayaana markaa inta kale uga bixi waxa uu yidhi alcilma alcilma ayuha shabaab waar cilmiga cilmiga ogaada dhallinyaro oo cilmiga ku dadaala laa yulhiyannakum canhu simsaaru axzaab yanfukhu fii miisaab waxa uu yidhi yuu idinka mashquulinin cilmiga dhallinyarooy cilmiga cilmiga ku dadaala buu yaanuna idinka mashquulinin dilaal xisbiyeed axzaab axsaabta iyo xisbiyada dilaal ay leeyihiinoo yanfukhu fii miisaabin kaasoo afuufaya mijaroor mijaroorku had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa laa zulaalan jamac wala alarda nafac waxa weeyaan biyo fiicanna ma soo kulmiyo dhulkana wax kuma taro mijaroorka bahalkan la yidhaahdaa dhulkana wax kama taro oo meelunbuu biyaha maanta ba iskaga sii daayaa waxa weeye biyo wanaagsan oo qiimo badanna inta badan ma soo markaa kulmiyo marka wuxuu leeyahay war dhallinyaroy dilaal xisbiyeedkaas waxa weeye bahalkaa bilaa nafciga afuufaya oo sidaa uu mijaroorku inta badan nafci aanu lahayn buu ka metelay dilaalkan kooxaha ama urura dilaalkood oo markaa inuu macnahaasoo kale noqonayo iyo walaa daaciyatu intikhaab fi lmajaamic shakaabu iyo daaci doorashooyin doorashooyin dimuqraadi iyo balaayo daacigood mid ku yeedhaya oo fi lmajaamic shakhaab meelaha la ysugu yimaado qaylo badan sidaasuu xawlalmariidada isu karinaya waxa uu ku yeedhayaana waa haba'an manhuuran waa meel madhan wey waa meel aan waxba ka hoosayn wey waa dimuqraadiyad iyo barakada beel wey kaasi yaanu cilmiga idinka mashquulinine war cilmiga ogaada buy cilmiga ogaada walaa yulhiyannakum walaa yulfitannakum dheh yuu idinka jeedin canhu mucallilun bisaraab war yuu idinka leexinin cilmiga mid ku rakaadanaya dhalanteed dhalanteedku dhaandabagaallaha maxaa la moodaa biyaa la moodaa haddaad marba orodoo ku noqotay cidla noqoto ad misna kusii noqoto maxaad ka dhigan tahay dee waxba lama joogtid marka ayuu idinka jeedinin cilmiga buu yidhi mid iskaga rakaadanaya dhalanteed meel cidlo ah ayuu ku rakaadanaya uu leeyahay doorashadii horeynu ku dhacnay ta dambaynu ku guulaysanaynaa ama waxa weeye wax markaa sharciga islaamka aan meel ku lahaynoo kooxa fashilmay ayuu dib ugu yeedhayaa marba maxaad kaga yeedhaysaa horay u fashilan tahay yani ka noocaasiya yaanu cilmiga idinka jeedin walaa xaawin bijiraab iyo mid markaa koobsaday waxaan loo yaqaano sibraarka oo kale wixii jiraabka sibraar iyo waxaa haragga ka samaysan malaa imanka shandadaha halkaa gelaye mid taasoo kale wax ku ururinaya yuu cilmiga idinka jeedin walaa caawin fii kharaabin iyo mid ka dhawaaqaya meel cidlo ah meel kharaab oo aan waxba oolin aanay waxba ka hoosayn buu ka dhawaaqayaa buu oo ya'tamu biquraabin kaasi oo ku dayanaya tuke tuke tilmaan ka dhigtay buui qof tukuhu had ya jeer waa ku wayaahdaa waman yajcal ilquraaba lahu daliila yamuru bihi calaa jiifi ilkilaabi qofka tukaha horseed ka dhigta ee yahdaa tukowina hoggaami halkuu kula beegmaa un bay yahdaa baktiga eyguunbuu kula baxaabayaa meel kale ku geyn maayo tuka halkuu ku geynaya marka nimaanay waxba u hoosayn mid dabagalay oo waxa weeye kaa naf mooday waxaa laga yaabaa inaanu ama xisbi horjoogaha u ahaadee aanu cilmi diineed iyo cilmi kale oo badanba aanu meesha ku hayn kaa mid naf ka deeyey yaanu cilmiga idinka jeedin oo idinka mashquulinin buu leeyay oo cidlo ka yeedhaya wuxuu kaloo yidhi walaa yaftinannakum canhu munzawin fii khanaqa waryaanu idi fidmaynin mid meel cidlo ah ciil la dumuray oo la liitaa oo muncasil ah meel cidlo ah buu khanaqa ciil iyo iyo markaa meel buu ku jiq yahay waayo adduunyo haddaad daba gasho waxa weeyaan si yar baad ciil ka dhammaan maysa hadhowbaa intanoo xanuun baa igu dhacaya lagaa maqlay iyo walaa mutlawin fii zanaqa iyo mid si yar ugu leexday waxaan ay yidhaahdaan sekad soo xidhan sekadaa luqluuqyada iyo mid luqluuqya si yar u galay luqluuq oodan mid si yar u galay oo meelu kaga baxabala waryaadha waddadii toosneed xaggay martay leh kaasi yaanu cilmiga idi weydaarini buuli oo cilmiga yu idinka jeedin imaamku waa dhintay raxmatullaahi calayhi wakti hore ayuu hadalkaa leeyahay waktiyadan maaha xitaa iyo walaa jaalisun fii saabaadin calaa bisaadin yuxaakii fiikum sunaة اllahi fi lasbaad iyo mid iska fadhiya meel muxuu ahaa bahashan la yidhaahdo berende fadhiya oo iskaga fadhiya markaa sijaayad iyo wax markaa loo kala bixiyey oo kaga kaga sheekaynaya halkaa sunaة اllahi fi lasbaad sunat اllahi fi lasbaad waa kala taga suu ilahay ma odhan labiyo toban qola in u kala jarna macnaa qoladii asbaada waxa weeyaan sunnadoodii iyo dariiqadoodii ummadda kala kooxa kooxaynaya weeya macnaha hadalku waxa weeye ummadda kala jarjaraya oo koox koox ka dhigaya kaas yaanu cilmiga idinka luminin buuli oo idinka ambinin fakullu waaxidin min haaulaa mid kastoo kuwa aynu soo sheegnay ka mid ah googooyaha miidhan iyo kaa dimuqraadiyadda ku yeedhaya iyo kaa waxa weeye marba ku laablaabanaya meelaan waxba oolin ee mucallinu bisaraa buu yidhi kuwa noocaasiya فكل واحد من هؤلاء waa مشhعوd khلاab وsاaحر كذاab waa mid markaa faaliye iyo manaa waxyaabaha maqan wax ka sheega oo waxa weeye wax soo jiidasho badan iyo mid saaxir oo kadaaba ayuu ka dhigan yahay buu yidhi oo sixrigii maxay ahayto bayaanka iyo luqada وإna min الbayaani laصحra sixun waxuu sheeg sixr ka daran sixun buu wuxuu sheegayaa maantaba waxaa laga yaabaa xaqa iyo dariiqadiisa inuu kugu diro aftihaamo badan kugu kala jeediyo marba meel wuxu dhigo ka noocaasi ayuu cilmiga idinka mashquulin buu yidhi markaa shiiku wuxuu ku soo gebagabeeyey hadalkiisa inakum in adactum haaulaa'i alcuwaa war haddaa yeeshaan oo addeecdaan kuwaa dhawaaqaya oo wansactum ilaa haaulaa'i huwaa oo markaa aa u saafir noqotaan kuwa quwaadda ah ee waxa weeye wax baadiyaynaya aa u saafir noqotaanoo kuwa u khaalisa aad noqotaan khasirtum anfusakum naftiinnu way khasaartay wa khasirakum wadanukum waddankiinnina waa khasaaray waddankiina wax ku biirin maysaa naftiinniina khasaarayse wasatandamuuna waana qoomamood doontaan yowma yajni zaaricuuna maa xasaduu kuwii wax beertay ee cilmiga si dhaba u raacay maalintay cilmigoodii goosanayaan ee idinkana dhalanteed iyo riwaayad laydiin waday ee aa aragtaan cilmiga naafica ah iyo cidda ku intifaacday maalintaasaa qoomamoon doontaa buu yidhi ila cidla laydinku hayeeye walaa taxiina nadam wakhtigaasina ma aha wakhti qoomamo wakhti qoomamo wax taraysa maaha wakhti qoomamo wax kuu tari doonto maaha cuyuunulbasaa'ir buu ku sheegay sabxadda saddex boqol iyo koob saddex boqol iyo konton ilaa koob iyo konton ayuu hadalkaa imaamku ku yidhi raxmat ullaahi calayhi intaasi baan ku koobayaa naftayda iyo tiinnabana waxaan u dardaarmayaa ilahay cabsidiisa waxaynu xumaynana allah inaga dhaafo wallahu subxaanah wa tacala aclam
sheekhu aada buu mahadsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu u weydiinaynaa miisaanka xasanaadka inuu saaro kelimaadka qiimaha badan ee ku saabsanaa muxaadarada xilyatu طaalib اlcilmi ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu sheekha uga baryaynaa inuu sheekha kolley gacan baa xanuunaysa saad ka warqabtaan marka ilaahay subxana wa tacaala waxaynu u weydiinaynaa inuu ilaahay subxana wa tacaala gacantaa u caafiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala si deg dega uu yani waxa way xanuunka uga kor qaado waxaanu leenahay allahuma shfihi shifaan laa yuqadiru saqama allahuma shfihi shifaan laa yuqadiru saqaman ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu uga baryaynaa sheekha inuu si deg dega u caafiyo intaa marka aynu ka gudubno kelmaddaa sheekhu inoo jeediyey muxaadaradu kolley waxay ka koobnayd laba qaybood oo labada sheekh ay wadaagayeen marka qaybtii koowaad sheekhu isagu kelmaddiisii uu inoo jeediyey qaybta labaad ee muxaadarada xilyatu طaalib اlcilmi waxaan kusoo dhoweynayaa fadiilaة الshaykh cabdilkariim xasan xoosh falyatafadal الshaykhu mashkuura ma'juura
alxamdu lilah rb اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slma tasliima kasiira mowduuca wax badan oo ka mida waxaa sheegay shiikha kolley wakhtiguna waa kooban yahay ma badinaayo waxaan ku darayaa sida uu sheikhuba tilmaamay xilyatu طaalib اlcilmi waxay u qaybsantaa aadaabta qofka isaga looga baahan yahay inuu la yimaado oo ruuxu u baahan yahay aadaabtu u baahan yahay inuu la yimaado oo ku dhaqmo oo ku sifoobo waxaa kale oo qayb labaad ay tahay aadaabta loo baahan yahay inuu kula dhaqmo cidda uu cilmiga ka qaadanayo qayb saddexaadna waxay tahay qaabka uu cilmiga ula kulmayo talaqiga ula imanaayo ayay markaa qayb saddexaadna noqonaysa qaybta labaad haddaan ku noqdo cidda uu cilmiga ka qaadanayo iyo sida uu ula dhaqmaayo laba qaybood bay hoosta ka tahay cidda cilmiga laga qaadanaya waxay noqonaysaa waa cid cilmigii u ehel ah oo aqoon leh oo ruuxa cilmiga laga qaadanaya haddaanu cilmi lahayn dee waxaa laga dheefayaa baadi waxaan cilmi ahayn oo sax ahayn ayuu sax ka dhigayaa oo u sheegayaa inay cilmi tahay ama sax tahay waxaanay noqonaysaa dalaal iyo baadi bay noqonaysaa sida nebiguba ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa ah ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alculamaa walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa'i xata ida lam yubqi caalima itakhada annaasu ru'uusa juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu xadiiska saxiixaynku sida uu sheegaayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam ilaahay cilmiga ku qaban maayo siibis uu ka siibo laabaha culammada ee cilmiga wuxuu ku qabanayaa dadkii cilmiga lahaa inuu qabto oo oofsado oo culammadii ay dhimato oo dadkii cilmiga yaqaanay markay dhintaan cilmigii ay yaqaaneenna dee way la dhimanayaan wixii kutubadde ay ku qoreen way ka tageen laakiin cilmigii iyagu ay xambaarsanaayeen waxay noqonaysaa inay markaa la godgalaan dadkii markaa ma helayaan cid ay cilmigii weyddiiyaan cid u fatwooto masaa'ishii ay ula noqdaan culammadii markay waayaan markay culammadii waayaan dadaan culamo ahayn oo culammadii u eg ayaa culamo laga dhiganaya oo maqaamkii culammada la joojinayaa oo masaa'isha la weydiinaya itakhada annaasu ru'uusan juhaalan waxaa laga qaadanayaa cilmigu inuu yahay ri'aasa waa madaxtinimo dad fara badani ma dareensana cilmigu inuu madaxtinimo yahay dabeed meel aan markaa aynay ku jirin baa laga yaabaa inay haabhaabanayaan oo ka raadinayaan laakiin madaxtinimada wanaagsani waxay tahay waa ta cilmiga waa tou ruuxu diinta uu ku noqdo madax oo amarkii diinta isaga laga qaadanayo oo fatwadiisii lagu camal falayo hadalkuu yidhaahdo waxba laga soo celin maayo waxaa laga yaabaa madaxdu wakhtiyada qaarkood haddii ay wanaagsanaadaan inay culammadii haddayna culamo ahayn wax weyddiiyaan fatwadii culammadana ku camal falaan oo ninka madaxdee wanaagsani dee fatwada culammada waa inuu ku dhaqmaa waajib waxa ku ah dadku inay ateecaan madaxda ateecaan oo wixii dembi aan ahayn ku ateecaan dembi in cidna lagu ateeca ma bannaana madaxda laftoodana haddaynay culamo ahayn waxaa waajib ku ah inay culammada ateecaan baa waajib ku ah oo fatwada culammada ku camal falaan oo waxay culammadu ka reebaan oo yidhaahdaan waxaasi waa xaaraan oo shareecada kuma bannaana ay ka dheeraadaan oo ay iska ilaaliyaan marka itakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadkii waxay madax ka dhiganayaan yacnii amarkii diinta ay madax uga dhiganayaan qaar wax magarato ah oo aan cilmi lahayn kuwaasay wax ka dhiganayaan madax ka dhiganayaan markaasay masaa'ishii weydiinayaan markaasay waxay ku jawaabayaan cilmi la'aan bay ugu jawaabayaan riwaayo kale oo saxiix waxay sheegaysaa yuftuuna bira'yihim ra'yigood iyo sida yaga la tahay bay ugu fatwoonayaan oo ugu jawaabayaan fadalluu wa adalluu maxaa laga dheefay waxaa laga dheefay baadi kuwii fatwoonayey ee cilmi la'aanta ku fatwoonayay yagii waa lumeen oo waa habaabeen kuway u fatweedeenna ee u jawaabeenna way lumiyeen marka waxaa laga dheefayaa waxay noqonaysaa baadi marka cidda cilmiga laga qaadanaya waa inay tahay cid cilmi leh oo shareecadii garanaysa yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduluh yanfuuna canhu taxriifa alghaaliina waintixaala almubdiliina wa ta'wiila aljaahiliin xadiis kale waata ku soo aroortay lagana sheegay imaam axmed inuu saxiixiyey cilmigan waxa xambaaraya fac kasta iyo qarni kastaba waxaa ka xambaaraya kuwa cuduul ah oo lagu kalsoon yahay kuwaasi maxay samaynayaan yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin waxay cilmiga u diidayaan kuwa huluwigu ku sugan yahay ee talax tegey ee shareecadii ka dheereeyey taxriifkooda iyo beddelaadooda oo markay huluwi la yimaadeen nusuustii waxay ku fasirayaan iyo adiladii macno aan macnaheedii ahayn bay ku fasirayaan oo u qalloocinayaan oo u leexinayaan taa waa ka daafacayaan wa intixaala almubdiliin kuwa baatilka u saaxiibka ah ee ahlulbaatilka ah sheegashada ay sheeganayaan baatilkooda inuu tusinaayo taana waa u diidayaanoo waa ka celinayaan oo dadka ahlulbaatilkii wakhtiyada qaarkood ba waxay doonaan nusuustiiyo adilada sharciga ah inay u deliishadaan si aan looga jeedin markaa taana waa u diidayaan wa ta'wiila aljaahiliin kuwa wax magaratada ah fasiraaddooda ay is odhanayaan adilada fasir oo macnee ta'wiilkaasna waa u diidayaan oo macno aan sax ahayn bay ku awilayaan ilaa cilmi kuma dhisnee jahli buu ku dhisan yahay shayguna hadduu jahli ku dhisan yahay sax ma noqonayo marka cidda cilmiga laga qaadanaya waa inay tahay cid u ehel ah awalan waa inay cilmi leedahay mar labaadka waa inay dariiqada saxda ah ku qumman tahay oo siraatulmustaqiimka ay haysaa oo bidcada ay ka madhan tahay ee mubtadicada iyo ahlu dalaalka in laga qaato cilmi ma aha cidda laga qaadanaya waa inay tahay cid cuduul ah oo lagu kalsoon yahay fasaqo weyn inay ahayd hadduu ruuxu faasiq yahay oo kutubu xoor yahay cilmiba ha lahaadee shareecada gees maray cilmi in laga qaataa ma bannaana waayo warkiisu wuxuu yaallaa maxallu tabayun waa in la iska hubsadaa wadaadkaa kutubta daadiyey ee kutubu xoorka noqday waa inaan cilmi laga qaadan walow waxa yaqaano in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa allah yidhi hadduu faasiq war idinla yimaado oo idin keeno iska hubsada qiraa'o kaloo sabci waxay ku sugan fatasabbatuu marka tasabutka iyo tabayunka labadaba ilahay ina amra marka warkiisa inaan la yska aqbalayn baa laga qaadanaya sidaan shahaadadiisa loo aqbalayn ayaa cilmiga iyo diinta wuxuu ka sheegana aan loo aqbalay hal dirham hebel baa hebel ku leh hadduu ka markhaati furo hadda waa shilin ama waa dirham aa wax xoola waxa ugu yar hadduu intaa markhaati furo la aqbali maayo diintii oo ka weyn adduunyadii haddii markhaatigiisii lagu aqbali waayo war diin miyaa lagu aqbalayaa warkiisa uu sheego ya sidaan adduunyo wuxuu ka sheegay aan loo qaadanaynin ayaa diinta wuxuu ka sheegayna aan loo qaadanayn marka waa inuu yahay cadli waa in lagu kalsoon yahay waajibaadka la imanaya kabaa'irta ka dheeraanaya yacni shareecadii laasimaya laakiin fisqiga iyo xumaanta iyo beenta iyo kadibka iyo wax isdabamarinta iyo khiyaanada hadduu u badrheedho diintiina sagsaagayo yacni mid markaa cilmi laga qaadanayo maaha bidaca waa inuu ka madhan yaho sunnada waa inuu ku sugan yaho waa inuu yahay sunni haddii aanu ahlu sunno ahayn walow cibaadada iyo daacada haba ku dadaalo ha wardi badnaado ha salaad badnaado jamaca ha laazimo ya aad ha ugu dadaalo wardiga iyo cibaadada iyo qur'aan akhriska ee hadduu mubtadic yahay oo bidca ay ku sugan tahay in cilmi laga qaato ma aha waayo isagii baa siraatulmustaqiimkii ka lumay ruux isaguba lumay oo habaabay cid ma hanuuninaya naftiisii buu u lumaye adiga miyuu ku hadaynayaa oo ku hanuuninaya وأن hذا صراaطي مستقيما فاتبعوuه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيiله نبgu waa fasiray صلى الله عليه وسلم sida xadiiثka cبدالله بن مسعوuد uu sheegaayo خط رasuل اللh صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خدودا عن يمين ذلك وشماله فقال hذا صراaط اللhi مستقيما وهذه السبل على كل سبيل منها شhيطان يدعو إليه نبgu صلى الله عليه وسلم أصاaلبta dadka cilmiga uu ku bari jiray waxaa ka mid ah inuu wakhtiyada qaarkood yacni xariijimo u jeexo oo xariijimaha u tuso waxaa jira sheekh la yidhaahdo fadlu ilaahi oo ixsaan ilaahi dahiir ay walaalo ahaayeen oo rasaa'il yar oo cajiiba markaa leh waxaa ka mida risaalo aad u layaab badan annabiyu sala allahu alayh wasalama mucalliman wa murabbiya waa risaalo aad u layaab badan wuxuu kaga warramayaa asaaliib fara badan oo nebigu sala allahu alayh wasalam dadka cilmiga ku bari jiray waxaa ka mida asaaliibta mid walba axaadiis buu saaraya inta uu asaaliib soo aroorinayo waad yaabaysa axaadiistii aad taqaanay ayuu qaar xaggan u kaxeeyey oo qaar xaggan u fasiray oo qaar xaggan mar mid walba tusaalayaal intuu uga dhigay maruu yidhaahdo ishaaru wax ku bari jire maruu yidhaahdo marka laymanka inuu u jeexaa buu ku bari jire maruu yidhahdo ficilku wax ku bari jire oo isagaaba mimbarka intuu koro salaadda tukan jire mar waxa weeye wuxuu ku bari jiray inuu dadka cadad u sheego labaa sidaasa saddex baa sidaasa afar baa sidaasa shan baa sidaasa toddobaa sidaasa iyo wax la mida maruu waxa weeye markaa yidhaahdo wuxuu nebigu ku bari jiray sala allahu alayh wasalam yacni amhaal u sheego hadda kama geyoonayno asaaliibtuu sheegay asaaliib aad iyo aad u badan ayuu tilmaamay hadda waxa weeye bilkhuduud inuu nebigu wax ku bari jiray baa ka mid ahay asaaliibtii khata rasuul lahi sala allahu alayh wasalam khatan mustaqiima khad toosan buu sidaa u jeexay khadad kalena xagga midig iyo xagga bidix buu uga jeexay markaasuu yih hada siraatu allahi mustaqiiman taasi waa waddadii ilaahay xaalay toosan tahay taa toosan laynkaa toosan ruuxii afka loogama sheegin keliya indhihiisa maxaa la tusay layn qubmaati u jeexan baa la tusay haddana layman kale ayaa xagga midig iyo xagga bidix uga jeexan in afka looga sheego keliya laguma kaaftoomine laymankiibaa hortiisa indhihiisa la tusa khadkiiyo caynkaasa oo xagga bidix iyo xagga midigba kaga yaalla ishaaradiiuu deedna raaciyey haada siraatu ullaahi mustaqiiman taasi waa waddadii ilaahay xaalay toosan tahay wa haadihi subul waa tan hareeraha ku taalla tanna waa waddooyinkii uu ilaahay yidhi walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih calaa kulli sabiili minha shayطaan waddo kastoo waddooyinkaa ka mida bidix iyo midig u baydha shayطaan baa taagan ha taagnaaday muxuu samaynaya wuxuu samaynaya yadcuu ilayh waddadaasuu dadka ugu yeedhaya oo muxuu leeyahay waddadani maa waddadii baadida weeyaane waa waddadaydiie ta ilaahay ka soo leexo ta shaydaanka soo raac miyuu odhanaya maya sidaa hadduu odhan lahaa dad badani ma raaceen wuxuu odhanayaa war tan weeye taad doonayse waddadii ilaahay waa tan dadka markuu doonaayo wuxuu ugu sheegayaa inay waddadii ilaahay tahay waa u dhallalaalinaya waa u qurxinaya waa u ekaysiinaya waa ka dheehgelinayaa ilaa ay moodaanba waddadii caddayd ee toosnayd inuu cagta saaray ruux waddaduu ku carraabinayaana waa tii shaydaanka tii shaydaanka weeye tii ilaahay ma aha tii ilaahay waa ka leexiyey zukhruf alqowl buu isticmaalaayo wuu dhallalaaliyaa wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli ghuruura dhallalaalka hadalka ay dhallalaleen maxaa looga jeedaa waxay u ekaysiinayaan waddadii mustaqiimka idinita ilaa dadku ay moodaan alcallaamatu ibnu alqayim baa wuxuu yidhaahdaa lacagtii dhabta ahayd ee xaqiiqiga ahayd ee darbigeedu madiine ahaa ee madiine lagu soo tumay waxay noqotay wedhiidh waa yaraata lacag foojariya oo dholal kale ka timi oo tii loo ekaysiiyey baa ceeryoon noqotay meel walba iyadii baa ka dhacday waana musayaf foojari weeye dad fara badani waxay u barteen lacagta dhabteed saxdii inay tahay taa foojariga ah ila iyadaa fara badatayoo meel walba ka dhacday tii saxda ahayd marka lala yimaado waar nagala tag foojarigaa la odhanaya annagaad foojari noola timi ruuxa sita wejigaa lagaga dhufanaya lagama qaadanayo mid la aqbalayo maahee waa mid la radinayo oo la diidayo lacagtaa talo muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam saxda ahayd ayaa dad fara badan ka qarsoontay oo waxay noqotay sunnadii hariibo mid hariibay noqotay waageeni dhulka ku ah dad fara badane aynay aqoon bidcaana caanbaxdayoo beledo badan ka dhacday dad fara badani bidcadaasay waxay u yaqaaneen sunnadii inay tahay sunnadii dhabta ahayd marka loola yimaadana waxaa la odhanaya war bidcada nagala tag soo cajiib maaha waa shay layaab badan tuu ku matelayaa taasuu uga jeedaa tusaale yaroo la fahmi kara haddaan ku soo dhoweeyo dadka hadda baayac mushtarka aan ku jirin oo lacagta dollarkaee foojarigaa iyo ta saxda aan kala garanaynin haddii loo keeno dollarka foojarigaa ma garan karo dollarka foojariga haddii loo keeno ma garanaayo way isu eg yihiinoo waa la isu ekaysiiyey muxuu samaynayaa ruuxu mar haddaanu isagu garanayn foojarigii iyo tii dhabta ahayd aanu kala garanaynin oo sayrafi aanu ahayn dee waa inuu weydiiyaa dadka sarrifka yaqaana waa inuu iyaga weydiiyaa iyagu waa inay marka uga jawaabaan imka dadka sarriflayaasha ahee dee caalamka hadda sarrifyada ku haysta kuweennu waa iska bidaa'iye mishiin xataa uma baahna toban kunoo dollaroo saa isugu xidhan oo uu sidaa u tirinayo gacantiisaa mishiin ka dhigan sidaas markay gacantiisu u taabato garanayaa foojari intay saasuu soo saaraya saasuu dhigaya saasuu u tirinaya saasuu u tuurayaa farihiisa markuu sidaa ugu qabtuu garanayaa tani inay foojari tahay uma baahna maantaba inuu sidan u eego marba gees u rogo marba taabto ama uu yidhaha mishiinka geliya taabashada uu sidaa u taabtuu ka soo tuuraya dabeedna waa ka soconaya haddaba hareecada hareecadu waxay leedahay sayaarifa sarriflayaal bay leedahay sarriflayaasha shareecadu culammadu way isticmaalaan tacbiir aan anigu bilaabaya maaha sayaarifat laxaadiis iyo kutubtay ku taallaa sayaarifat shariica culammadu waa sheegaan waxay ka dhigan yihiin sarriflayaashii bay ka dhigan yihiin dadkaa shareecada yaqaana culammada muxadisiintaee xadiiska nebiga taqaanaana sarriflayaashii xadiiskaay ka dhigan yihiin marka intaad sayrafi noqonayso adigu caqligaaga ha isticmaalin sayrafiga weydii tuu kugu yidhahdo waa foojari tuur tuu kugu yidhahdo maaha waa dhabtiina qaado ha la murmin ha la asaraartamin adigu siduu kugu yidhaahdo yeel fas'al bihi khabiira cidda khabiirka ku aa weydiiso wax walba lama odhan shay walba fas'aluu ahla dikrin kuntum laa taclamuun hal laa sa'lamu ida lam yaclamu inama shifaa ulciyi su'aalu marka waxaan u jeedaa calaa kulli xaal cidda cilmiga laga qaadanaya waa inay tahay cid yani markaa islaam ah oo cadli ah oo sunni ah oo shareecadii taqaano ehelu ah man lam yakun bilcilmi walcadli ishtahar aw xasala alqaطcu falistiftan xadar saaxibulmaraaqi waa ka ku odhanaya alfiyadiisa usuul fiqiga ah ka cilmi iyo cadaalad aan ku caanbixin ama in loo qaطciyaa oo loo gooyaa aynay sugnaan falistiftan xadar in la fatwo weydiiyaa waa xaaraan cidda la fatwo weydiinaya waa maxay waa cid marka waxa weeye maqtuuc ay tahay inuu cadli yahay oo cilmina leeyahay ama ku caanbaxay cilmi iyo cadaalad ciddaasaa la fatwo weydiinaya marka cidda cilmiga laga qaadanaya waa inay tahay cid quman cid iyaduba luntay in cilmi laga qaataa dee ma bannaana marka ariiqa cilmiga loo qaadanaya waa inay tahay ariiq wanaagsan sheikhu waa ka soo hadlay sida jiddiga iyo ijtihaadka iyo ikhlaaska iyo sidqiga yacni aad buu sheikhu uga soo hadlay waxyaalo badanoo culammadu ay sheegaan baa jira oo aadaabta ka mid ah waxaa ka mid a tawaaduca waa inuu ruuxu noqdaa ruux mutawaadic ah oo takaburka iyo iskibrinta iyo iswaaweynaynta waa inuu iska jiraa shanaaqidada qaarkood baa waxay yidhahdeen iyagoo ka warramaaya aadaabta cilmiga lahu taqarab wtawaadac wataric wajuc wahun wacsi hawaaka wattabic toddoba arrin buu baydkaa ku sheegeen wa sabcata umuur lahu taqarab cilmiga waa inaad qurbo u gashaa oo cilmigu wuxuu u baahan yahay rixlo cilmiga beledka marka aad dhodhowayso ama aad istidhaahdo cilmigii beledka waad qaadatay waa inaad markaa bilaadda kale iyo dhulalka kale cilmiga ka raadsataa oo aad cilmi u doonataa oo aad qurbo u gashaa waatay culammadu odhan jireen man lam yakun ruxalatan lan yakuuna ruxlatan kaan rixlo badan la iman oo cilmiga u safrin oo u socdaalin ma noqdo ruuxlo isaga loo soo rixlaysto ruuxala waa maxay waa mid rixlaysi badan oo cilmiga aad ugu safray ruuxlana waa maxay waa mid isaga loo soo safray oo loo soo rixlaystay man lam yakun ruxalatan lan yakuuna ruxlatan waxaan tambiihinayaa kitaabka xilyatu aalib اlcilmi dabdiga waxaa ku dhacay halad man lam yakun ruxlatan lan yakuuna ruxalatan baa ku dhacday waana halad sharaxa ibnu cuhaymiin qudhiisa kollay sida cajiradda ma dhegaysan qoraalka laga tafriiqiyey isla sidii un baa ku taalla hadduu sheikhu baraarujin lahaana dabdiga waa hagaajin lahaayeen marka dabdigaasi waxa wey waa halad dabdiga saxani waxay tahay ka rixlada badan la yimi ruxala la yidhahdaa waa ka ficilku aad uga dhaco mubaalagaa loo jeedaa ficilkuna isagu ka dhacaya waatay qaarkood qaacidadaa ku dabdiyeen in daxikat minka kasiiran fityatu fa anta duxkatun wahum duxakatu yacni hadday in fara badan dhallinyara kugu qoslaan adigu waxaad noqonaysaa duxka oo calaa wasni fucla wahum duxakatu calaa wasni fucala waylun likulli humazati lumaza humaza waa maxay waa midu hamziga iyo lamsigu aad uga dhacayo lumaza iyo humaza waa saas duxaka julasa qucada yani waxa wey waa saas weeye marka man lam yakun ruxalatan lan yakuuna ruxlatan lahu taqarab wa tawaadac isdhullig oo kibirku cilmiga waa diidayaa allah wuxuu yidhi saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi اlardi bigayri اlxaq waxaan ka leexinayaa xagga aayaadkayga kuwa arlada isku kibrinaya oo aayaadku kuma duuxayaan qalbigoodana geli maayaan yacni cilmiga iyo kibirku isma waafaqayaan hadduu ruuxuu cilmi doonaayo waa inuu tawaaducaa o isdhulligaa waatay culammada qaarkood ay beyt ka cabbireen alcilmu xarbun lilfata almutacaali kaasayli xarbun lilmakaani alcaali cilmigu col buu la yahay wiilka iskorraysiiya sida daadkuba ula col yahay meesha sare ayuu cilmiguna wiilka isi sarraysiiya sare isu qaada uu col ula yahay daadku wuxuu u cararaa meeliba meeshay ka godanta laba inan oo labaduba taalibu cilmioo cilmiga doonaaya oo midna xoogaa kibri qalbigiisa ku jiro midna mutawaadic yahay waxaa barako badanaya cilmiguna aad ugu duxayaa cilmigu u baxayaa kaas waxa weeye tawaaduca badan hadda waxaa laga yaabaa kaa kibirka badan le inuu dakaa badan yahay laakiin waa hoosta ka cunan yahay hoostuu ka daloolaa waa barakala'yahay war cilmiga waxaa lagu gaadhaa tawaaduc in laisdhulligo tawaaduc muxuu keensanaya ka kaa hooseeya iyo ka kula siman iyo ka kaa korreeya mid walba inaad faa'iidada ka qaadato maanaha hebel hoos fadhiista maanaha hebel wax weyddiiya maanaha hebel wax ka dhegaysta hadduu caynkaa yidhahdo san taago faa'iido badan baa seegaysa barakala'aanta kibirku sababayaana waa cawaraysaa marka tawaaduc waa in lala yimaadaa wataric waa in xalaal mirad lala yimaadaa waa iftacala oo wariico laga keenay weeye xalaal miro waa inuu ruuxu yahay ruux waric ah oo xalaal miradka ku dadaalaya waa inuu yahay xalaal miradka uu ku dadaalayo iyo waracaasi waa anfacaya in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana haddaa allah ka baqataan ilaahay wuxuu idiin yeelayaa furqaan oo xaqiyo baatilkii a ku kala garataan iyo cilmi buu idiin yeelaya marka waa in lala yimaadaa xalal mirad waa in lala yimaadaa wa jucwahun wuxuu leeyahay asaaliibta cilmiga lagu barto waxaa ka mida gaajo hadda gaajadiiyo macaluusha in la doonanayo maaha kitaabka riyaad saalixiinka waxaa ku yaalla baab la yidhahdo baabu fadli iljuuc fadliga gaajadu leedahay ayuu baab shiikhu u guntay axaadiis buu ku soo aroorinayaa sidii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar iyo saxaabadu ay u gaajoodeen ayuu keenayaa dheragga iyo cilmigu iskuma galaan hadduu qofku xataa haysto waa inaanu caloosha dhergin mar kastuu qofku caloosha tiiriyo oo dhergo waxaa badanaya cajsiga wahsiga hamaansiga lulada seexashada firinfircoonidii baa markaa daciifaysa haddama aragtaa laakiin markuu gaajoonaayo dee qofku ma wahsanayo hurdo badan ku iman mayso hadday cuntadu badato oo biyo cabku bataan hurdadii iyo caajiskii iyo jiifkii baa badanaya marka cuntada in la yaraysto ayaa ka mid a asaaliibta cilmiga lagu barto gaajo macaluuloo dee lala bakhtiyayo looma jeedo inuu qofku iska raadsanayo laakiin waxaa laga tilmaamaya inuu waxa weeye dheragga iska ilaaliyo bixasbi bni aadam luqaymaatin yuqimna biha sulbah bini aadamka waxaa ku filan hurmooyin yar oo uu dhabarkiisa iyo sabarkiisa ku toosiyo hadduu laakiin lagama maarmaan ay tahay inuu wax cuno fauluun liطacaamihi wa uluun lisharaabihi wa uluun linafasi calooshii buu wuxuu u qaybinayaa saddex dalool dalool cuntuu gelinayaa daloolna biyuu gelinayaa daloolna waa madhnaysiinayaayoo neefsiguu u daynaya ilaa hadduu caloosha tiiriyo hig iska dhigo xataa neeftaa ku dhib noqonaysa wuu cifanayaa ma neefsan karo qaar baa wax cuno markaasay jiifsan kari waayeen oo fadhiisan kari waayeen marka dee inuu marka cuntadii iska yareeyo weeye hadda kaasi ma aha sidaa yeela ee martabaddaa martaba ka hoosaysa martabadda ka hoosaysaa waa maxay waa in dhowr hurmo la qaato oo deedna bes la iska daayaba laakiin hadday lagama maarmaan tahay intaa inuu ka badinayo saddexdaa qaybood ha ka dhigo nin wadaadaan beri kulannay markaa nin aad u buuran buu ahaa xoogaa miisaankiisu batay xagga iyo yurub buu ka yimi wuxuu u tegey dhakhtar dhakhtarraa kala taliya caalamka siduu ruuxu isu dhuubi lahaa oo culayskiiyo miisaanka u dhimi lahaa markaasaa wuxuu idhi dhakhtarkii wuxuu ii qoray inaan beriiska badan iska daayo oo waxa lagu naaxa waa beriiska iyo baastada badan anigu waagaas wakhti horay ahaydoo waxaan u qabay dee sida soomaalida badankooda u qabto nin ladan oo wax haystaa naaxa saasaan u qabay markaasuu igu yidhi wadaadkii yurub waxaa loo yaqaanaa miskiinka aan waxba haysan baa naaxa waxaan idhi say ku dhacday wuxuu idhi ninka wax haystaa wuxuu cunayaa cunto dheeli tiran oo dhakhtarradu waxay ka warramaan jidhku nooc kasta wuxuu uga baahan yahay intaa brotiin buu uga baahan yahy intaa faytamiinka kadaasuu uga baahan yahay intaa xadiidku uga baahan yahay intaa wuxuu uga baahan yahay tamarta uu uga baahan yahay intaa wuxuu yacni nooc kasta oo noocyada uu baahan yahay ah qadarka uu jidhku u baahan yahy uu sheegaya cunto caynkaasoo dheeli tiranoo qaali ah oo jidhkii miisaan aan ku kordhinayn awooddiina uu ka helayo awood fiican dheelina tiran ayuu iibsanayaa lacagtiisaana u gooynaysa mana naaxayo innagu waxaynu naqaanaa cunta buuran meeshay gashaana buuran saasaynu naqaanaa ruuxa miskiinkae faqiirka ahi cuntadaa ma goosan karoo lacaguu ku iibsado cuntadaa ma leh muxuu samaynayaa beriis iyo baasto ayuu iska buuxinayaa ya bariiskaa iyo baastadaa markuu cuurto waa tamar tamartaas hadduu bixiyo oo markiiba uu ku shaqeeyo oo ay ka baxdo miisaan ku kordhi maayo laakiin wax fara badan buu ka cunoo tamartaa inaan u bixin baa laga yaabaa qaarkoodna shaqaba aynay qabane ku seexdaan markay saa noqoto iyadoo yacni markaa dux noqotay bay kaydsamaysaa kayd bay isu rogaysaa ya dux ahaan bay ku kaydsantahy hadday dee dhibaata la kulanto kaydkaa wuu sarrifanayaa waa yadii hore ee daqaxyadii hore ay dhaceen dhowr iyo siddeetankii ee dadkii buurbuurnaa markii la gaajooday xoogaagii yaree dee markaa u kaydsanaa bay sarrifteenoo way socdeen meeshay doonaan bayna ka dhaceen markii dambena waa ka dhacay miisaankii badnaa laakiin dee kii aan kaydba isagu haysan gaajana markay heshay dee qaar badani waa dhaqaaq heri waaye ma socon karo ya sabar baa lagu socdaa calaa kulli xaal wuxuu idhi wadaadkii muuqa ruuxa marka la arko yurub ilbarka la joogo inuu buuran yahay waxaa laga garanayaa inuu faqiir aan waxba haysan yahay waa miskiin bale waxaa laga yaabaa ninkaa buurani ama gabadhaa buurani cid guursata inaanu helin ama gabadhuu guursado inaanu helin gabadhuna aynay helin nin guursada waxaa la doonayaa gabadh soohanoo ya dee caato caafimaad qabto wax ka fiicani ma jirto ya almuhim aan soo noqdo marka waxaan u jeedaa wuxuu hi dhakhtar baan u tegey dhakhtarkii markaan u tegey wuxuu igu yidhi maalintii qadada saddex malqacadood oo bariiska ah hadda malqacadu taweyn maaha waa ta mar afka la geliyo ee wax lagu hudho saddex goor markaad hudho ha u noqon buuri xabad beedana cun oo sideeda ah bes subaxiina xabad baynbeella ah cun adigu nidaam yaroo noocaasuu dhida khulaasadu waxay tahay gaajada cilmiga lagu baranayo waxaa loo jeedaa inuu cuntada ruuxu aada isaga ilaaliyo taasaa laga tilmaamaya laakiin de hadduu macaluulo waxaa dhici karta waxbarasho inaanu awoodi karin xagga fahmadana waxaa fiican baa layihi caloosha dheregta iyo caloosha aan cunto fiican qaadan ya ee waxa yar uun dhadhamisay oo dee macaluushuu iskaga ilaalisay kaasaa fahmo badan xadiiskii uu muslim saxiixa ku soo wariyey waxaa baan filayaa bukhaari iyo muslim labadaba inuu ku sugan yahay xadiiskii saxiixu wuxuu sheegayaa saddex nin baa isu yimi kacbada agteeda oo labana quraysh tahay midna saqiif yahay ama labana saqiif tahay midna quraysh yahay saddexdaasoo kasiirun shaxmu butuunihim qaliilun fiqhu quluubihim yacnii raggaasoo xaydha calooshoodu ay badan tahay fahmadoodu iyo garashadooduna ay yar tahay imaamu nawowi markuu sharxaayo waxau odhanayaa waxaa laga qaadanayaa yacni baruur badnaantu fahma darnaan inay sababayso ila qaliilun fiqhu quluubihim baa la yidhi marka fahmada fiican cuntada yarba u munaasiba haddaad fahmo fiican doonayso cuntada yaree ha isku badin cuntada adoo jeceloo doonaya ka kac oo jooji calooshii oo wax ku jiraanna mid dambe ha ka dabageyn dhakhtarro badan inaad u tagto waad ka maarmaysaa haddaad se diiddo ya oo ay noqoto cuntadu ilaa iska kaa qabato inaanad joojin oo markay xataa iska kaa qabato aad ka dabageyso si aad ugu nacdo bilaydhka ama aad u tidhaahdo yaan la qubin ila dadka qaarkood waxay is yidhaahdaan cuntada shaytaan ha uga tegin markaasuu isku guraa sheekh ibnu cuthaymiin baa waxaa lagu yidhi sheekh ka warran cuntada markaa in lagu tuuro marka laga dhergo in qashinka lagu guro miyay tahay mise waa in la yska cunaa markaasuu i qofkii doonaya calooshiisu dee inay kudaafad noqoto de ha iska cuno ya calooshaada kudaafad ha ka dhigin ya almuhim wuxuu uhi wa jucwahun hawaanka la amrayo waxaa loo jeedaa altadallul fii طalab اlcilmi in markaa loo dulqaato dhibta iyo dulliga iyo isdullaynta ay leedahay barashada cilmiga la baranayo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood sheikh dabeecad adag ya inaad cilmigiisa u baahato haddaad tahay nin anafo badan oo dee waxa weeye waxa yaray dhibayaan oo odhanaya markaa kelmad yaan laygu odhan oo xanaaqaya haddii markaa erey lagu yidhaahdo arday sooma tiid addimada laaba haddii lagu yidhaahdo xanaaqaya ama lagu yidhahdo hebelow istaag ka jawaab mas'aladaa suu ii kiciyey suu ii magacaabay ama uu yana canaanto ya hadduu markaa waxa weeye dhibsanayo dee cilmigii uma sabri karo tadallulka cilmiga loo dulloobaa wuxuu keensanayaa cilmi badan ruuxu inuu barto eeg hadda markaa waxa selafkii cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi cid ansaarta ka mida waxaa laygu sheegi jiray xadiis nebi inay hayaan markaasaan maalinta gadiidkii baan soo dheemaalaa buu yidhi hadda madiinana waa kulushoo kulkeedu waa daran yahay markaan soo dheemaalo ayaan gurigiisa hortiisa iska fadhiistaa buuhi kuma garaaco dabayshaa igu dhacda wakhtiyada qaarkood waaba iska jiifsadaa hadda guri reer hortii ya ruuxa markaa daaraha hortiisa hadda iska jiifsado maxaa loo qaadan lahaa waxaa loodhan lahaa waxbaa ka sii noqday sooma dad badan baa saa odhan lahaa baa laga yaabaa wuxuu yidhi halkaasaan dabeedna waxaan sugayaa ya ilaa wakhtigu soo baxayo walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayra lahum hadday markaa sabri lahaayeen ilaa intaad u soo baxayso saasaa u khayr badnaan lahayd oo khayrku ku jiri lahaa salaaddii casar markuu u soo baxo ayuu igu naxaa buuhi markaasuu yidhaha ya bna cammi rasuuli illaah nebiga in adeerkiyow maxaa ku keenay maad ii yeedhid anaa ku iman lahaaye muxuu ugu iman lahaa inuu qaraabadii nebiga yahay buu ixtiraamayaa markaasaan idhahdaa may aniga cilmi doonayo daalib ah ya xataa haddaad markaa igu odhan lahayd buuhi ii kaalay waan ku iman lahaa buuhi haddana ma yeelin kuma garaacayn wuxuu eegaya ilaa wakhtigu soo baxo markaa uu soo baxaan dabeedna xadiis ka weydiiyaa buuhi intaan raaco dabeedna markaasuu ii sheegaa buuhi marka wuxuu idhi dalaltu aaliban facazaztu maطluuban waxaan daliil noqday oo dulloobay anoo aaliboo cilmiga doonaaya ayaan dulloobay dabeedna waxaan casiiz noqdoo sharaf yeeshay anoo maطluuboo lay doonaayo hadda ma aragtaa dad fara badani waxay doonayaan iyagoo aalib ah inay casiis noqdaan marka cilmigii in loo dulloobo ayaa la rabaa ya yacni ruuxa markaa cilmiga aan ku sabrin oo dulligiisa uu ku dulloobaayo waxbarashada uu cilmiga baranayo aanu u dulqaadan aanu u joogin aanu ku sugnaan martabo wanaagsan cilmiga kama gaadho mashaaikhdii qaarkood oo culammada hore ah sida acmash iyo sufyaan bnu cuyayne iyo ayaa mid walba waxaa lagu yidhi dadka qaarkood ayaa meel fog kaaga yimi aday cilmi kaa doonayeen dabadeedna mucaamalada adag ee aad kula dhaqantay aawadeed bay kaaga yaaceen buuri labada shiikh mid waliba culammadii salafkay ka mid ahaayeene acmash sulaymaan ibnu mihraan iyo sufyaan ibnu cuyayna waxay ku jawaabeen hum xamqa miluk kuwaasi waxay ahaayeen nacasiyo adiga kula mid ah nacasiyo adiga kula miday ahaayeen maxay ku noqdeen wixii iyaga anfacayay waxay uga tageen dabeecad xumadaydii inaan dabeecad xumahay ya ruuxa afkiisa lagama xaalsiiyo dabcad xumaanta iyo dabcad adkaantu waa kala duwanta baab tawaaduc ayay suu ka cabirayaan suu khuluqi laakiin waxay u jeedaan yacni adayga adayguna waxa weeye dadku waa macaadino dee mid waxa weeye xoogaa yacni dhaqankiisu adag yahay iyo miduu debicsan yahay mid walba waa jiraan laakiin dabcad xumo mukhaalafo sharciya ah ma ahaatay culammadu ku sifaysnaayeen ma ahayn bal bacdu saxaaba la yidhi sida markaa ku suganba bukhaariga kaana fii khuluqihi shidda akhlaaqdiisa adayg baa ku jirtay adayg yani dadka qaarkood baa dee akhlaaqdiisu laga yaabaa inay debicsan tahay qaarna laga yaaba akhlaaqdiisu inay adag tahay marka almuhim qofba sibuu u baxay ruuxu wuxa anfacaya waa inuu u dulqaataa man lam yaduq dulla tacallumi saacatan tajaraca dulla aljahli tuula xayaatihi kaan waxa weeye dhadhamin yacnii dulliga waxbarashada saacada aan dhadhamin wuxuu markaa yacnii liqliqayaa dulligii aqoon darradu liqliqayaa muddada uu nool yahoo dhan marka waxaa weeye wakhtigaa uu wax baranayo waa inuu ruuxu u sabraa dulla tacallum waa inuu sidaa ku sabraa ciddii markaa cilmiga baraysay waa inuu u shukri naqaa ixsaankooda ogaadaa u duceeyaa marka uu la khitaabayo khitaab wanaagsan kula dhaqmaa siduu sheikhuba inoo soo sheegay waana inuu u shukri naqaa man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah kaan dadka u shukri naqin ilaahayna uma shukri naqo ixsaanka uu galay waa inuu ka shukri naqaa ida afaadaka insaanu faa'idatan min alculuumi faaddi min shukrihi abada waqul fulaanu jazaahu allahu saalixatan afaadaniiha waalqi alkibra walxasada siduu shaacirkuba yidhi hadduu ruux kuu faa'iideeyo faa'iido cilmiga ka mida hadduu kuu faa'iideeyo yacnii shukrigiisa weligaaba gudo waxaana tidhahdaa hebel baa ii faa'iideeyey yacni mas'alada ixsaankii isaga u nisbee waatay culammadu odhan jireen yacnii min barakati alcilmi caswuhu ilaa qaa'ilih barakada cilmigay ka mid tahay ciddii tidhi in loo nisbeeyo wa nusa alxadiisa ilaa ahlihi faina alamaanata fii nasihi waa ka shaacirku yidhi waqul fulaanu jazaahu allahu saalixatan waa loo ducaynaya ya oo maxaa loogu ducaynaya waxaa loogu ducaynaya ixsaankii baa laga abaalgudaya wahal jazaau lixsaani ila alixsaan ya man sanaca ilaykum macruufa fakaafi'uuh fain lam tajiduu ma tukaafi'uunahu fadcuu lah sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam hadduu ruuxu wanaag idiin galo u abaalguda haddaa weydaan waxa ugu abaalguddaan yacnii u duceey u duceey marka calaa kulli xaal waan badiyey iga raalli ahaada wakhtigiina waa dheeraaday marka waxa weeye cilmiga ha lagu dadaalo aada ha loo barto aadaabta cilmigana ha lala yimaado yacni ixtiraamka iyo xurmada cidda cilmiga laga baranayana ha la ilaaliyo oo ha lagula dhaqmo kutubta cilmigu ku qoran yahay ha la ixtiraamo ha la qadariyo ha la ilaaliyo khaasatan qur'aanka aad iyo aad ha loo ilaaliyo aad ha loogu dadaalo halkaas ayuu inoogu joogaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk